madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa ka qayb galay daafurka xarumaha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee galmudug oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wejiga koowaad ee daafurka xarumaha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira ayaa ka kooban afar degmo oo kala ah dhuusamareeb caabudwaaq gaalkacyo iyo cadaado madaxweynaha oo khudbad kooban ka jeediyay munaasabada daafurka ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada galmudug ku bogaadiyey qaadashada kaarka aqoonsiga ah qaranka oo faa-iido badan u leh bulshada marka hore waxaan soo dhaweyneynaa hay-adda niira ama hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka maareeyaheeda howlwadeeladeeda shaqadan hawshaan iyada ah oo runtii ah howl ummadda soomaaliyeed wax weyn ugu fadhisa halkan dhacaawa in badan laga sharaxay waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada galmudug kusoo dhawaada wada shaqayn iyo in la hirgasho qaadashada kaarkii aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka walaalayaal maryaal iyo marwey halkan ayaa caawa in badan laga sheegay muhiimadda ay leedahay ama ay leedahay hay-adda iyo aqoonsiga in la qaato muson ay qaato markaan si guud u cabirno waxaan leenaha cadhin karnaa wax walba oo macaamilka ama aqoonsiga ama isku kalsoonaanta bulshada caalamku ay ku macaamisho ayaa naga maqnaa inta aanan haysan kaarka aqoonsiga ma jirto lama ma jirta la dhihi karaa macaamil aan ku xirnayn inaad aqoonsi leedahay wixii hadda ka hor lagu socday oo ay ugu weyn tahay inaad tahay qof soomaaliya caddaynteeda waxay ahayd suq madow nasiib wanaag waxay ka mid tahay in la helo aqoonsiga dowlad dhiska iyo geedi socodkii dowlad dhiska soomaaliya iyo qayb ka tahay qayb weyn oo ka midana caaway ama waktigan isaga waa la soo gaaray oo waa lagu guulaysta daafurka xarumahan ayaa wejigiisa koowaad laga daafuray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye